bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasaa-iy raximah اllah tacaalى baabu اliilaaءi ilaagii axkaamtiisii ayuu baab yahay caddaynteeda alilaau luqatan alxalif waa dhar sharciguna waxaa lagu yidhaahdaa alxalifu cala اlimtinaaci min waطi الزawjati biyamiinin yalzamu biha xukmu xukmun akhara min arbacati ashhur waa qofka inuu ku dhaarto inuu ka joogsado haweentiisa inuu wadiyo oo u tago ee wax ka badan afar bilood dhaarna uu markaa yacnii uga joogsanayo ayb dhaartaas oo xugun uu ku laasimayo ayb macnahaas uu marka ka hadlaya ilaaga oo ninku haddii uu haweentiisii uu ka dhaarto inuu wadiyo oo u tago yemiin oo xugun ku laasimayana ugaga tago uu ku dhaarto yacnii dhaar ayuu wuxuu iskaga manciyey haweentii inuu wadi ku sameeyo muddo ka badan afar bilood marka muddadu haday afar bilood ka yar tahay ilaa ma aha hal bil iyo laba bil iyo saddex bil iyo ilaa ma noqonayso akhara min arbacati ashhur ayaa ilaagu uu noqonay wbilisnaadi qaala akhbarana axmed bnu cabdillaahi bni اlxakm albasriyu wahuwa abulxasan albasriyu hiqat rawaa lahu muslimu wاtirmidiyu wاnnasaa-iyu qala xadaثna marwan bnu mucaawiyata wahuwa alfazariyu qala xadaثna abu yacfuur cabdالraxman bni cubayd bni nisdas ayaa la yihaahdaa wahuwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi duxaa wahuwa muslim bnu subayx qaala tadaakarna shahra bisha ayaan mudaakaraynay oo waxaan ka hadalnay oon falanqaynay bisha cindahu abu yacnii agtiisa ayb tadaakarna shahra cindahu faqaala bacdunaa qaarkeen marka waxay dhaheen yani cinda bni cabaas ama cinda abiduxaa oo markaa waxaa sidaa dhahaya abu yacfuur ayb faqaala bacdunaa qaarkeen waxay dhaheen halaahiina bisha soddonay ku dhammaanaysaa wa qaala bacdunaa tiscan wa cishriin qaarkeenna waxay dhaheen bishu sagaal iyo labaatan yani bishu waa sagaal iyo labaatan waa so ama sod waa soddon ay ku murmeen ayb faqa marka bil mucayana ma ahan ee hadda waxay ka wadaan sideeda bil oo dhan faqaala abuduxaa wuxuu yihi abuduxaa xadathana bnu cabaas qaala wuxuu yihi ibnu cabaas asbaxnaa yowman maalinaan soo waaberiisanay wa nisaau nabiyi sal l slam nabiga xaasaskiisana yabkiina ay ooynayaan cinda kulli imra'atin mid kastaa agteeda minhunna oo haweenkaa ka mida ahluhaa ayaa ahaaday dadkeeda la joogo fadakhaltu lmasjida masjidkii baan galay faidaa huwa mal-aanu waaba isagoo buuxo masaajidka min annaasi dadka buuxo qaala wuxuu yihi fajaءa cumaru radia allahu canhu cumaraa yimid fasacida ila nabiyi sal l slam nebigu u koray wa huwa fii culiyatin isaga oo qol meel kore ku yaallo ku sugan dhexdiisa lahu isaga u sugnaatay fasallama calayhi waa salaamay falam yujibhu axadun yanii istiidaan buu weydiista cidna ma aynan ajiibin uma sallama falam yujibhu axadun uma sallama falam yujibhu axadun farajaca waa noqday fanaadaa bilaalan sidaasaa marka yacnii nasaa-iga ku dhacday fanaadaa bilaalan nusakha qaarkood fanaadaa bilaalan ayaa ku dhacday oo calaa annahu mafcuulu bihi inuu yahay ayb marka faacilka naadaana yaa waayey nebiga miya mase waa cumar ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wami waxaa nusakha qaar ay qorayaan fanaadaa bilaalun bilaalun faacil waaye marka waxaa maqan mafcuulkii baa go-an mafcuulkiina cumarow noqona marka fanaadaa bilaalun cumara ibnu xajar marka wuxuu yihi wamiluhu fi الnasaa-iyi fanaadaa bilaalun bixadfi اlmafcuuli sidaasuu isaga u akriyey riwaayada ayb waana damiirka wahuwa damiiru fii riwaayati gayrihi riwaayada keyrkeed waa maxay waa midda marka uu ishaaray oo riwaayada qataada yani riwaayada riwaayo u ishaaray uu leeyahay fanaadaahu bilaalun yani xadiidka riwaayaadkiisa qa- miduu mid uu ishaaray baa waxaa ku jirta fanaadaahu bilaalun damiirkiina marka isagoo mafcuulu bihi buu joogaa waa cumar bilaalunna waa faacilkii xadkii dhawaaqayo iyadoo kalena wuxuu yihi riwaayada nasaa-iyay ku timid oo fanaadaa bilaalun bixadfi lmafcuuli marka midaas mafcuulkaas go-an waxaa lagu fasiraa midda uu sheegay ibnu xajar oo fanaadaahu bilaalunta ah ayb nusakha kitaabkan yani nasaa-igana halkan ninkan muxaqiqa wuxuu leeyahay qoladan taasiil fii siin walaam wafaa wasaad iyo waxaashiyati taa mansuuban linuskatin xaashiyada marka nusqay u nisbaysay bilaal rusima calaa suurati lmarfuuc a loo rasmiyey buu leeya loo qoray wa haadaa yaxduthu min annusaakhi kahiiran dadka oo na wax qoro badanaa waa ka dhacdaa yacnii alifka intay ka tagaan shaygii oo mansuub iska ah bay alifkii ka tegayaan ayb marka waxuu rabaa isaga inuu yidhaha fanaadaa bilaal nusakha ay ku timid iyo fanaadaa bilaalan isku mid waaye ee waa min tasarufi nusaakh uu rabaa inuu dhaho oo mararka qaar nusqooyinka catiiqee hore alifta waa iska dhaafaanba laakiin haddii ibnu xajar uu saan u caddeeyey uu leeyahay fanaadaa bilaalun bixadfi lmafcuuli haddii uu yidhi oo uu ku fasiray midda kale fanaadaahu bilaalun uu ku fasirayo marka bilaal nusakha dhigaayo in markaa loo jeeda faacil waa iska caddahay nacan oo aynan ahayn wax yacni nuskhada ama nusaakhda ka yimid xaggooda inaynan ahayn fadakla calى الnabiy sal ا l slam nebigu usoo galay faqaala wuxuu yidhi aطalaqta nisaءaka haweenkaagii ma furtay faqaala laa maya buu yidhi walaakinii aalaytu minhuna waan ka dhaartay xaggooda shahran bil ayaan ka dhaartay marka aalaytu buu nebiga cabiray sal ا l slam ilaagana waxaan dhahnay sharcan waaba inuu afar bil ka badan yahay markuu qofka afar bilood ka dhaarto xaaskiisa wixii ka badan inuunan u galmoonin uu dhaar ku maro markaas ayaa iilaa ou dhacay wixii ka yar iilaa maba ahanba bil iyo laba bil iyo saddex bil hadda marka isagoo nebigu bil yacnii ka dhaartay ayuu iilaa ku idlaaqay idlaaq lugawi ah waay middaan ee idlaaqa sharcigae fuqahadu u yaqaanaan maahan hadda halkan walaakinii aalaytu xalafta unbay ka dhigan tahay waan dhaartay inaanan bil u tegaynin marka iilaa ma aha famakaha tiscan wacishriina labaatan iyo sagaal ayuu nagaaday uma nazala waa soo degay markay habeenkii yani maalintii sagaal iyo labaatanaad dhammaatay subaxeeda dambe waa marka oo subax soddon ay noqoay noqonayso nazala waa degay fadakala calaa nisaa'ihi haweenkiisa usoo galay marka markaasay waxay dhaheen inaka aaleyta shahran bil ayaad dhaaratay ee ka waran markaasu wuxuu yihi ashahru haakada wahaakada bishu sagaal iyo labaatanna waa ku dhammaataa soddonna waa ku dhammaan kartaa marka ma dhaar furin nebiga sal l slam wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadahanaa khaalidun qaala xadahanaa xumaydun wahuwa xumayd bnu abi xumayd alطawiil can anasin qaala ala nabiyu salى اllahu alayhi waslama min nisaa'ihi buu ka dhaartay shahran bil fii mashrubatin qol kore dhexdiis isagoo ku sugan lahu isaga u sugnaaday famakaha tiscan wacishriina leylatan sagaal iyo labaatan habeenuu nagaaday uma nazala waa soo degay faqiila waxaa la yihi yaa rasuula allah alaysa aaleyta calaa shahrin bil miyaadan dhaaranin qaala ashahru tiscun wacishruun bishu waa sagaal iyo labaatan ilaagahan hadda maadaama marka ilaah hadda ma ahan oo macnihii luqada unbo idlaaq luqawi ah baa ku jira oo kii sharciga ahay kuma jiree midka sharciga hadda qur-aankaa sheegayo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur ayb tarabusu arbacati ashhur waxaa l waxay leeyihiin kuwaasi afar bilood in la sugto afar bilood markii la sugo oo ay afartii bil go-do ayaa marka waxaa la leeyahay haye ama yacni fur ama u laabo xaaskaagii oo jimaacii iyo waxyaabihii marka aad ka dhaaratay dib ugu laabo bimujarad marka meeshaa dhowr mas'alaa ku jirto afar bilood marku dhaafo waayo marka horta hore la amraayo ama inuu furo ama uu dib ugu laabto amarkaas la amraayo ama fur ama dib ugu laabana waxaa laga fahmay isagana ilaagu inuunan dalaaq ahayn bimujaradi muruuri arbacati ashhurin afar bil inay dhammaatay dalaaq ma iskaga dhacayo ee dalaaq wuxuu u baahan inuu ninka rido uu yidhaah ama furo ama uu isagu laabto yacnii afar bilood inay tagto haweentii ma iskaga furmayso waa ama in la furo ama markaas yacnii ninkii uu dib u laabto wixii uu ka laabta dhaartii haddii marka uu diido intaas midna uu diido qaadigaa dalqad u qoraayo marka oo fureen waayahay fain faa-uu fain allaha samiicun caliim wain cazamuu fain faa-uu fain allaha gafuurun raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicun caliim labadii markay u kala dhacaysaa ama inay dalaaq gooyaan ama inay dib u laabtaan ayb saxaabaduna saasay xukumi jireen oo imaamu malik muwada-a wuxuu leeyahay saxaabada cali iyou ka warinaa eewaxay ahaayeen qofka muuliga ah ee dhaarto xaaskiisa inuu u galmoodo ka dhaarto afar bilood wax ka badan markay afar bilood ay tagto waa soo jooji jireen markaasaa ama fur ama waxaa la dhihi jira ulaa marka sababka afarta bilood loo siiyey maxay tahay afarta bilood canaan waa u noqon kartaa haweentaas haddii maslaxa iyo waxun waa ku imaan karaan laakiin waxay afar bilood ka badan dhib waay dhib inuu ama naagtii sii daayo ama inuu qof la qaba ay noqoto meeshaasna waxaa laga qaadan karaa haweenta lafteeda xaquljimaac inay leedahay oo sida shaaficiyada qabta aynan ahayn oo ninka keliya inuu leeyahay ma aha iyaga shaaficiyada waxaa aada mashhuur uga ah yacni waxay leeyihiin haweenta xuquuq marka masruuf iyo guri bisay un yaa ninka laga rabaa iyo dhar marka ninnimadii inuu marka iyaga iyada markaas uu yacni hadday mudaalabo samayso ma xaq uma lahan hadduu diido waxba ma dhacayaanay leeyihiin waxaasi markaa de maqsuudkii guurka laftiisa waxaad moodaa ciriir inay gelinayso macnaha iilaagana waa macno beelaa markaas afar bilood markay dhammaatay ninkan laabo maxaa loo leeyahay haddii haweentu xaq aynan jimaaci aynan ulahayn iyada ayb ninku markuu ciniin iyo wax lamida ee cunna markay haweentu ku sheegto sanad in la siiyo kabacdi fasakha muxuu u dhacaa hadiiba jimaacu wax xaqa ah aynan naagta kulahayn xoogaa ma xoog badna marka taasoo kale qaala baabu dihaari dihaarkii ayuu baab yahay axkaamtiisa caddayntiisa dihaarkuna marka waa qowlu rajuli am qowlu zawji anti calaya ka dahri ummii inuu yidhaha adigu hooyaday oo kale iga tahay lafdiga marka dihaarka meeshaasu ka yimid laakiin dahriga ama dhabarka hooyaday dhabarkeedoo kale ad iga tahayda dahriga ama dhabarku macno gooniya isaga ma laha ayi cudwi ou ku shabaho hooyadii ama qof maxramkiisa uu ku shabaho dihaarka waa ku xasila anti calaya ka badni ummi hadduu dhaho ka farji ummi iyo hadduu dhaho waa waa waa la mid un waa dihaar nin sameeyey hooyadu iyadana waa un la yska soo qabtay oo carabta dhaqankoodu hooyada inay ku shabahaan u badnayde haddii uu ku shabaho qof maxram ah oo marnaba guurkeedu uunan u banaanaanaynin walaashiis oo kale ku shabahay anti calaya ka ukhti ka khaalatii ka cammatii sidaasoo kale ku shabahay iyada lafteedu waa dihaar cala araajix nacam ayb dihaarku ninka unbuu ka dhacaa naag iyada wax dihaara ma lahan oo hadday ninku idhaahdo aabbahay oo kale iga tahay wax ka xasilaaya iyada ma lahan xaggeeda dihaarku marka de iilaaga wuxuu uga duwan yahy iilaagu dembi ma aha laakiin dihaarku waa dembi wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran waa been wbihi qaala aqbarana اlxuseyn bn xurayf qaala xadaثna اlfadl bn muusى can macmarin can اlxakm bni aban can cikrimata can ibni cabaasi ana rajula ata الnabiya sal ا l slam ninaa nebiga u yimid qad daahara min imra'atihi haweentiisa dihaaray fawaqaca calayha waa ku dhacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii daahartu min imra'atii haweenteydaan dihaaray fawaqactu calayha waan ku dhacay qabla an ukafira intaanan kafaaro gudanin ilaa waxay ahayd min qabli an yatamaasaa intaynan istaabanin waa inay kafaarada la imaadaan yanii intaanan kafaaradii la imaanin ayaan u galmooday qaala wuxuu yidhi wamaa xamalaka calaa dalika oo maxaa kugu xambaaray kaasi yarxamuka allah allah kuu naxariistee qaala wuxuu yidhi ra-aytu khalkhaalahaa jijimaheedaan arkay fii dawi lqamari dayaxa iftiinkiisaan ku arkay khalkhaalku marka waxaa dhici karta hadda inuu iska majaaz yahayo kubkeeda oo u jeedo waayo carabta yacni lugta ama kubka ayay jinjimo iyo waxbay geli jireen jinjimahana lugta waa qurxinayaan marka wixii uun mujaawarada ka dhexaysa darteed inuu kubkiiba khalkhaal ku idlaaqayaa laga yaabaa saa uu ku idlaaqayo oo marka uu leeyahay kubkeedaan u jeeday fii dawi اlqamar waa iska hayn waaye waa ku dhacay marka qaala laa taqrabhaa ha u dhowaanin ayuu yihi xataa tafcala maa amara allahu caza wajala ilaa aad ka samayso wixii ilaahay ku amray inaad addoon xorayso haddii aadan addoon haynin laba bil isku xigta inaad soonto adaadan awoodeyninna lixdan miskiin inaad quudiso ayb marka kafaaradu muujibkeeda waa maxayna yani kafaarada maxaa waajibinayo taas in la fahmay u baahan tahay kafaarada waxa waajibinayo keliya maahan anti calaya kadaari ummida uu yidhi bise waxa waajibinaya waa alcawd alcawdu ilayha yani naagtii inuu u noqdo anti calaya kadaari ummi buu yidhi waa u laabtay naagtii kafaarada waaba waajibtay markaas cawdka waa wuxuu ku waajibaya oo meeshaa marka aayadduna waa sheegtay uma yacuuduuna limaa qaaluu cawdkaasi marka waa isku khilaafaan culimada oo ilaa saddex ama afar qowle isugu khilaafaanoo qole waxay leeyihiin iyaga imaamu shaaficina uu ka mid yahay alcawdu huwa alcasmu calaa imsaakiha marba hadduu go-aansado inuu iska haysto naagta waa u laabtay ninkaas naagtaas walidaalika waxay leeyihiin hadduu yidhaha anti calaya ka dahri ummii hore ounan furiinka ka raacinin oo uu yidhaahdo anti daaliqun ounan hore ka dhihin oo zaman ou kasoo wareego ou furi karay laakiin iska aamusay meeshaas waxaa ka cad ninkaas naagtaas inuu dalaaqaba maba go-aansanin banaan warkaanuu yidhi casmi inuu haystana waa laga helay wajabat ilkafaaratu waaba waajibtay banaan kafaaradii horey ka waajibtay qaar kalena waxay leeyihin alaa yani uma yacuuduuna limaa qaaluu waxaa laga wadaa inuu naagta jimaac ugu laabto leyth iyo sidaas qabaan ayaga qowlka daahiriyada daahiriyada ugu liito oo iyaga waxay leeyihin uma yacuuduuna limaa qaaluu warkii inuu u laabtay kafaaradu ku waajibe anti calaya kadahri ummii buu yihi haddana mar labaad hadduu dhaho anti calaya kadahri ummii markaasay kafaaradii waajibayeen oo marka warkii waaye waxa loo noqonayo waa hadalkii uu soo yidhi warkaas war aada u fog waayo sababtoo ah sharcigu inuu qariro si kafaaro u waajibto munkarow galay qofkii awal munkar labaad haddana in la yidhaahdo yacni wax kugu noqdaan wax fiican ma aha uma yacuudu haddana warkii hore wa inahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuurantii in lagu celiyey mar labaad wax macno oo ka xasilayo ma laha kafaaradu marka waxay ka waxay waajibaysaa labadaas qowl unbaa dhow midkaas horaana xoog leh sababtoo ah qofkii waa u naagtiisa intuu yidhaa hooyaday oo kale iga tahay hadduu iskana ownana furin ninkaa waa haystaa naagtiisii waana u laabtay dihaarku sariixna waa ku dhici karaa si kalena waa waxaana waa waxaan yani waxaan ujeedaa naagta la qabana waa ku dhici karaa addoontana waa ku dhici karaa saasay ahlucilmiga qaar leeyihiin badan waxaa kaloo ku dhici karaa naagta dalaaqeeda rajciga ciddada dalaaqa rajciga ku jirto iyadana wuu ku dhici karaa oo naagtiio aada furtay oo hal dalqad aada ku furtay haddii aada dihaarto anti calaya ka dahri ummi aad tiraahdid yalxaquhaa addihaar waayo naag xagga xukunka naagay ka eed furiinba waa haleeli kari ayb kafaaradiisuna marka sidaas waay qabla alislaam marka furiin ayuu ahaa jiray islaamku marka furiin kama dhigin وبه qال أخبرنا محمد بن رافع qال xdثنا عبدالرزاq qال xdثنا معmر عن الحكم بن أbان عن عكرمةa qاla تظاهر رجل من امرأته nin baa haweentiisii dihaaray ayb فأصاabahaa wou ku dhawaa asiibay qabla an yukfira intuunan kafaaro gudanin fadakra ذlika للنبي صلى اه سلم u sheegay faqاla lahu النبي صلى اه سلم ma xmlka عlى ذlika mxaa kugu xmbaaray qaala wuxuu yidhi raximaka allahu yaa rasuula allah allah kuu naxariisto rasuul allah ra-aytu khalqaalahaa ow saaqayhaa waxaan arkay jinjimaheeda ow qaala ama wuxuu yidhi saaqayhaa kubabkeeda fii dawi lqamari baan ku arkay dhexdiisa ama bidawi lqamarka faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi factazilhaa ka dheeraw xataa tafcala maa amaraka allahu caza wajala ilaa aad ka samayso wixii alla ku amray fiiri marka riwaayadii hore can macmar can ilxakam ibni abaan can cikrimata can ibni cabaas musnad waay waa mawsuul riwaayadan dambe oo cabdurazaaq can macmar can ilxakam can cikrimata qaala qiso uunan joogin oo ka warrama waa mursal marka yaa iskhilaafay marka waxaa iskhilaafay alfadlu bnu muusa iyo waxaa iskhilaafsan cabdurazaaq cabdurazaaqna arsala cabdurazaaq alfadl bnu muusa sinaanina isaga waa waa wasliyey wabihi qaala abaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala akhbarana almuctamir xaa akhbarana mxamed bn cabdilaclى qaala xadaana almuctamir qaala samictu اlxakm ibni aban qaala samictu cikrimata hadda marka mutaabacadan fiiri marka almuctamir can اlxakam awel wuxuu ahay xadiidka macmar waa laysku khilaafay isaga riwaayadiisa muctamir riwaayadiisii waxay waafaqday midda mursal mursalada qaala samictu cikrimata ayaan maqlay qaala ataa rajulu nabiy اllahi sal l slam cikrima waa taabici waa mursal hadda kan faqaala yaa nabiy allahi inahu daahara min imra'atii haweentiisa u dihaaray uma qashiyahaa waa daboolay oo waa jimaacay qabla an yafcala intuunan samaynin maa caleyhi waxa korkiisa ah qaala wuxuu yidhi maa xamalaka calaa dalika maxaa kugu xambaaray arrinkaa qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah ra-aytu bayaada saaqayhaa kubabkeeda caddaanteedaan arkay fi lqamari dayaxan ku arkay qaala nabiy llahi sal ly slam factazil ka dheeraw xataa taqdiya maa calayka ilaa aad ka gudato waxa korkaaga ah ee kafaarada ah wa qaala isxaaqu fii xadiidihi factazilhaa xataa taqdiya maa calayka factazilhaa ka dheeraw xataa taqdiya maa calayki maa maa calayki maa calayka ayb factazil iyo factazil haayay marka ku kala duwan yihiin labada lafifeeri factazil xataa taqdiya maa calayha middan oo isxaaq riwaaya midda isxaaqna factazil haa marka lafdiga waxyar meeshaas iska khilaafsan yihiin isxaaq iyo moxamed bnu cabdillah calaa qaala abu cabdiraxmaan alimaamu الnasaa-i wuxuu yihi almursalu wlaa bالsawaabi min almusnadi mursalka ayaa ka toosan oo toosnaanta uga dhow musnadka waayo labadan waa isku xoojiye isaga riwaayadii cabdirazaaq can macmar iyo midii muctamir an can ilxakam mursal ahaanay u timid midii kale ee alfadl bnu muusa can macmar can ilxakamna musnada iyadoo ay timid labadaana labadaanu isku xoojiyey mursalkuuna rajaxay marka meeshaasna waxaa laga fahmaa qaacidadan aziyaadatu min ahiqati maqbuulat muطlaq inaynan ahayn cinda ahli اlxadiid waayo hadda murs riwaayadii mursalada uu rajaxay soo ma arki ziyaada ma rajaxin ayb marka yaduuruuna maca alqaraa-in wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala akbaranaa jariirun huwa bnu cabdilxamiid addabiyu can اlacmash can tamiimi bni salamata wahuwa alkuufiyu hiqat can curwata can caaishata annahaa qaalat waxay tihi alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu laswaata ilaahay baa ammaan ay u sugnaatay allihii maqalkiisu u waasac noqday codadkoo dhan cod cod ounan uga darsamaynin laqad jaa-at khawlatu ayaa timid ilaa rasuulillahi sal ly slam ay u timid tashkuu zawjahaa iyadoo ninkeeda ka sheeganayso fa kaana yakfaa calaya wuxuu ahaa aniga korkeyga inuu ka qarsoonaanayay kalaamuhaa warkeeda fa anzala allah hadalkeeda aada uma maqlaynin anoo aad waanu u dhowaayey ilaahayna min fowqi sabci samaawaad uu ka maqlay faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allahi wallahu yasmacu taxaawurakuma alaaya xadiidkan bukhaari kitaabu towxiid ayuu ku tacliiqiyey mucalaq isagoo abuu soo saaray wa kaana allahu samiican basiiran baabkaasuu marka ku keenay ibnu maajahna waa wasliyey imaam axmed sidoo kale xaafidkana taqliiqu tacliiqa wuxuu ku yidhi hada xadiidun صaxiixu watamiimu wahaqahu bnu maciin wagayruhu fatxulbaarigana wuxuu yihi wahada asaxu maa warada fi qisati اlmujaadilati wa tasmiyatiha wax ku soo arooro qisada naagtan doodeysay iyo magaceedaba kana ugu asaxsan buu ayb ibn xibaan iyana saxiix yani xadiidka khawlana marka khuweyla iyadoo la yidhina abu daawuudka iyay ku timid ayb qaala baabu maa jaa-a fi lkhulci baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lkhulci khuluca alkhulcu waxaa weeyaan daabitkiisa firaaqu rajuli zawjatahu bibadlin shay uu marka bixinayo inuu ku faaruqo qaabilin lilciwad yaxsulu lijihati zawji waa yacni faaruqid ninka uu faaruqayo naagtiisa muxuu ku faaruqaana bibadlin wax siin wax bixin shaygaas oo qaabilin lilciwadi ciwad aqbali karo wax ciwad aqbali karoo lagu kala wax lagu kala bedelo karo ayuu ka qaadanaa naagtiisii taasuuna ku faaruqaa yaxsulu lijihati zawj ninkauna u xasila yani khuluca macnihiisu waxay tahay naagtu inay ninka wax siiso oo ay ku heshiiyaan inuu furo lacagtaas uu ku furo yani markaasu isaguna ama wuxuu leeyahy khaalactuki bikada ama wuxuu leeyahy dallaqtuki bikada intaasaan kugu furay yani waxaas inaad isiisaan kugu furay iyadana waa aqbalayay leedahay mar hadday aqbasho khalaas marka khuluc ayaa dhacaya marka marka waa firaaqu zawji calaa maalin marka maalow naagta ninka naagtiisa uga tegaayo oo ku faaruqaya ee waana ahlucilmigana waa u badan yihiin mashruuc inuu yahayo mashruucnimadiisana waxaa tusayso fii suurati albaqara qowluhu tacaala falaa junaaxa calayhimaa fima iftadat bih waxay naagta isku furanayso dhib ma laha waa isku furo kartaa bakru bnu cabdillaahi almusani taabicigaas weyn ayaa isagu keligiis ayaa waxaa laga hayaa inuu yidhi maya khuluca ma banaana wuxuuna qabsaday falaa ta'khuduu minhu shay-an waxba ha ka qaadanin inuu yidhi yani haween haweentii xaggeeda waxba yaa laga qaadanin aayaddan baqara markii la keenana wuxuu yidhi nasakhathaa aayat nnisaa aayaddan suurat nnisaa a midaas baqara nasakday isagoo ku tegan waa qowl gariib ah marka naskigeedau sheegtay ibnu abi shayba warinaya saas musanafka ku warinaya laakiin waxaaba lagu sii tacqiibiyey isaga fii suurati nisaaba dhexdeeda ayuu alla wuxuu yidhi fain dibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'an nisaa bayba ku jirtaa naagtii meer naagihii meer meherkooda hadday idin siiyaan ayagoo aan dhib ku qabin oo raalli ku ah cuna in la qaadan kara kaas daliil soo uma ahana iyo waxaa kaloo suuratu nisaa ku jirta waa in imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan ow icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxaa heshiis mar haddii la idlaaqay waxaan waa lagu heshii karaa isaga laftiisa ayb marka suuratu nisaa lafteedaaba waxaa laga helaaba aayaad isaga fahamkiisa ka hor imaanaya marka khuluc waa inuu mashruuc yahay laakiin ninka inuu inta dhib naagta geliyo oo uu is uu yidhaahdo isfuro taas waa dembi waa qalad ninkii isagoo xaqiisii gudanayo lagu lahaay naagtii hadday wax ka dhaqmi weeyey laga dhaqmi waayo xaggeeda inuu marka yidhaahdo de maal isku furo waa ku furayaa wax isii meherkii aan ku siiyey iyo celi maalkaas isii waxaa marka inay ku heshiiyaan wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbarana almaqzuumiy wahuwa almugiiraة bnu salamata qaala xadaanaa wuhaybun can ayuba can اlxasan can abi hurayrata can الnabiy sal l slam anahu qaal almuntazicaatu naagaha siib maayo oo nikaaxooda ka siib maayo oo iska siibo wاlmukhtalicaatu kuwa iskhulcaayo huna almunaafiqaatu iyaga weeyaan kuwa munaafiqaadka ah ayb waa munaafiqaad buu leeyahy meeshaa marka waxaa laga qaadanaya in laga fiican yahay maca alkaraaha laakiin duruuf jirta darteed ayaa loo jideeyey in lagu kala baxo oo aan layska laadlaadin qaala alxasanu xadiidkan marka inqiaaca ku jiro xasanulbasri abuu hureyra waxba kama maqlin waa daciif marka qaala alxasanu lam asmachu min gayri abi hurayra kama aanan maqlin buu yidhi abuu hureyra eyrkiis hayru abi hureyra kama aanan maqlin qaala abu cabdiraxmaan warkan marka wuxuu ku moodsiinaa inuu abu hureyra ka maqlay lam asmachu min gayri abi hureyra markuu yihaaha wuxuu anfiyey hayru abi hureyra inuu ka maqlay abu hureyra inuu ka maqlay soo kama soo baxayso qaala abu cabdiraxmaan marka wuxuu yihi alxasanu lam yasmac min abi hurayrata shay-an xasanulbasri abu hureyra waxba kama maqlin ibnu xajarna fatxiga wuxuu ku yidhi fii sixatihi nadarun لأن الxasن عnd الأkثr lm yسمع min أbي هurيرaةa lakin waqca fي riواaية النسائي tn waay qال الxasن lm أsمع min أbي هurيرaةa غayra hda الxadيiث qaabkaas u dhigay marka lm أsمع min أbي هurيرaةa غayra hda الxadيiث intaha marka hadda anaga sida noo taha lm أsمchu min غayri أbي هurيرa ayb lam asmac hada ila min xadiidi abi hurayrana waa waa jirtaa bacdi nusaha dhigay waqad dahaba jumhuuru ahli lcilmi buu yihi ibnu xajar ahlucilmiga badankooda waxay ku tageen ilaa cadami samaaci alxasani min abi hurayrata jaamicu taxsiilka iyana saas yuu dhigaa xasan laftiisana waa la isku khilkhilaafay wbihi qaala akbarana mxamed bnu slmta qaala akbarana bnu اlqasim can maliki can yaxya bni saciidi can camrata binti cabdiraxman anaha ahbarathu can xabibata binti sahlin anaha kanat taxta haabit bni qays bni shamaas ayay ahayd ninkaasaa qabay wa ana rasuula اllahi sal l slam nabigana kharaja ila subxiba usoo baxay subaxa fawajada wuxuu helay ou arkay xabiibata binta sahlin cinda baabihi iridiisa agtiisa ay taagan tahay fi lgalasi mugdiga faqaala rasuulu llahi sal l slam man haadihi tan waa tuma qaalat ana xabiibatu bintu sahlin yaa rasuula allah qaala maa sha'nuki shanigaagu waa maxay qaalat laa ana walaa haabitu bnu qaysin aniga iyo haabitu bnu qays midkaanna islama joogaayo macnaha lisawjihaa bay u jeedaan yani laa ana amkuhu maca haabit walaa haabitun yamkuhu macii saas oo kale ka dhiganta ayb falamaa jaءa haabitu bnu qaysin markuu yimid qaala lahu rasuulu llahi sal l slam haadihi xabiibatu bintu sahlin waaye qad dakarat maa shaء allahu an tadkura waxay sheegtay wixii ilaahay doonay inay sheegtay faqaalat xabiibatu yaa rasuula allah kulu maa acdaanii cindii wuxuu i siiyey ninkan oo dhan waa ii yaalaan waa haystaa faqaala rasuulu llahi sal l slama lihaabitin nabiga haabit wuxuu ku yidhi khud minhaa ka qaado wixii aada siisay ka qaado fa akhada minhaa waa ka qaatay wa jalasat fii ahlihaa ehelkeedii bayna dhex fadhiisatay marka waxaa ka muuqado waxaa ka muuqda inay kullu maa acdaanii cindii wuxuu i siiyo meher ii siiyo dhan waa haystaa ninka marka khuluca marka lagu heshiinayo hal lahu an ya'huda ziyaadatan calaa maa acdaaha wixii uu siiyey wax ka badan ma ka qaadan karaa wuu ka qaadan karaa ila heshiis waayo hadday naagta raalli ku tahay laakiin waa laga fiican yahay muru'ada uma roona intii uu siiyey un inuu ka qaato ayb alimaam malik sidaasuu akharu ahlilcilmi ka sheegayo wuxuu yidhi lam ara axada miman yuctadu bihi yamnacu dalika oo yacnii inuu ka badsado intii uu siiye ka badan inuu ka qaado qof diidayo oo culummada la tirsado ma arkin buu yidhi laakinahu laysa min makaarim alakhlaaq laakiin akhlaaq fiican ma aha naag aada la noolaatay oo yacni hadda haddii la doono ilmo ah isu dha isku dhasheen inaad iyada dhan ba xayuubiso eber ka dhigto yacni akhlaaq fiican ma aha haddii laakiin lagu heshiiyo xaraan ma aha waa lagu heshii karaa waqtiyadan hadda marka dhibka jiraaba wuxuu yahay meherkiina waa yaryahay si haddii loo fiiriyo oo naagtii waxaa laga yahay in kitaab qur-aan lagu mehersado musxaf laakiin lacagta laga bixiyey ee guriga lagu dhigay iyo waxa dahab loo siiyey iyo waxaas tirada inay ka badato oo ay toban kun oo dollar gaarto meherkiina uu noqdo musxaf qur-aan inuu noqdo marka musxafku intuu soo qaao wuu soo heli karaa musxaf si fudud oo loo soo heli karaa marka taasoo kale markaad haddii la yidhaahdo marka lacagtii yaynan celinin khulucana marka ha ku dhaco un musxafkii dib usoo celine waxaad moodaa ninka laftiisa in dhib badan oo ugu jiro waxyaabahaas marka uun waxaasaa hadda dhibka jira kaas waayo ugu badan qofkii wuxuu leeyahay gurigaan dhigay lacag intaas dahabaan siiyey xataa wuxuu sheegaa wuxuu waalidkeed siiyey wax tiro badan oo deynteeda uu ku jiro qaarkood hadhow marka khuluciina waa la rabaa maxaa la sameynaa mushkilo ayb wabihi qaala akbaranaa ashar bnu jamiili wahuwa alhaashimiyu shaiyu saduuqun yuqrib qala xadaanaa cabdulwahaab huwa bnu cabdilmajiid althaqafiyu qala xadaanaa khaalid can cikrimata can ibni cabaasin ana imra'ata haabit bni qays atat الnabiya sal l slam nabigay u timid faqaalat ya rasuula allah haabitu bnu qaysin amaa inii aniga maa aciibu calayhi fii khuluqin walaa diinin khuluq dabeecad iyo diin ku ceebeyn maayo tan marka waxay naqdinaysaa dadka dhahayo waa dili jiri oo sababta ay marka inay uga tagto u go-aansatay waxay ahayd inuu dili jiri sidaan ma aynan dhahdeen ama inii maa aciibu calayhi fii khuluqin walaa diinin ma aynan dhahdeen ila nin dilaya naagta dabci fiican ma ahan saas maadaama saas ay jirto ayaa meeshaas marka waxaa ka cad iyada un inay kahatay inay la joogto ay dhibsatay walaakinii akrahu waxaan nacayaa alkufra kufri fi lislaami islaamka dhexdiisa yacni khasla min khisaali lkufri oo dadka in la abaal dhaco oo yacni dhib lagula noolaado la dhibo iyo waxyaabahaas inaan islaamka kula dhex jiraan diidaa ayb diinaa ka muuqato inay tadayunaa ka muuqato waayo waxay leedahay khasla min khisaali yacni dhaqan dhaqamada gaalada ka mida inaan islaamka kula dhex jira ma rabo saasay leedahay faqaala rasuulu llahi sala ll ly slam rasuulku wuxuu yihi atarudiina calayhi ma u celinaysaa xadiiqatahu beertii uu meherka kaaga dhigay ma u celinay yani beertiisii ma u celinaya waxaa loogu idaafeynaa biictibaari maa kaanat waa awal asaa lahay qaalat nacam bay tiri haa qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi iqbali lxadiiqata xadiiqada beerta aqbal wadalliqhaa tadliiqatan sii day fur fur sii dayn fur meeshaan marka waxaa ku jiro wadalliqhaa tadliiqatantan khulucu muxuu yahay dalaaq miyaa maswaa fasakh masale marka khilaaf uu ku jiro ilaa saddex hadal camal aa ku jirto saddex ra'yi saddexdaas ra'yina waa saddex qowl oo shaafici oo kan hore wuxuu leeyahay waa anahu dalaaqun wax laga hadlaana ogow waxay tahay masalada yacni laga hadlaya waxay tahay idaa waqaca alkhulcu mujaradan can ialaaqi lafdan wa niyatan ninkii naagtii markuu khulcayo khaalactuki buu yidhi wax furiinna isaga qalbiga ugama jiro erey furiinana kama soo bixin keliya ereygii khulucaa ka soo baxay khaalactuki bikadaa intaasaan kugu khulcay ayuu yidhi furiin miyaa mase ma aha laakiin hadduu yidhaha dallaqtuki bikadaa kun aan kugu furay yacni kun inaad bixiso lafdigii furiinka hadduu sheegay ma ahan khilaafkan hadda waxaan ka hadlayno masaladan saddexda qowl uu ku jiro waa haddii lafdi furiin ounan sheegin oo bilafdi lkhulci ninkii naagta ay ku kala tagaan maxaa la dhahayaa marka waa dalaaq qaar ay yidhaahdeen waana akharu kutubi alimaami shaafici sida ku sugan khulcu waa inuu dalaaq uu yahay waxayna xujaysanayaan wadalliqhaa tadliiqatan tan ayay daliilka dhigan masalada labaadna waxay tahay waa fasakh oo ninku hadduu waa khaalactuki bikada uu yidhaha naagta waa waa fasakh waxay ku kala tag tageen waa furqatun bifaskin fasakhay ku kala tageen waana qowlka qadiimka oo shaafici axkaamul qur-aanka oo kutubta jadiidka ka midana waa ku sheegay ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyayna ka ansaxday cuhmaan iyo calina waa laga wariyey cikrima iyo daawuusna saasay ku tageen oo waa maxay marka khulucu inuu fasak yahay ounan ahayn dalaaq marka axkaamu lqur-aanka kutubta jadiidkuu ku jiraa qowl jadiidaaba marka jiraba laftiisa oo inkastoo uunan ahayn dee qowlka madhabka ku socda kaas ma aha laakiin waa un qowl jadiid dhinac ka ah qowlkaas marka fasakha wuxuu fiirinaa isaga min xaysu yacni xagga adilada naqliga waxaa ku jirtay bacdi riwaayaat xadiidka inuu nebiga ku yidhi hal xayd ku ciddo tirso hal xayd keliya ku ciddo tirso oo ay markaa hal xayd ku ciddo tirsatay hadduu dalaaq ahaa lahay xaydka hal xayd laguma ciddo lagama dhigeen oo ciddatu dalaaq saddex qar-i bay gaari lahayd maadaama la yidhaha haweentaan dhiig hal dhiig keliya ciddadaada ha ku dhammaato inuu dalaaqa ka duwan yahay laga qaatay meeshaas daliil nadari ana waa jiraayo wuxuu yahay falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bihi khulciga waxaa lagu dhex sheegay dalaaqii oo marka hore waxaa la yidhi adalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan khulciyaa la sheegay markaasa haddana waxaa la yidhi fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu laba dalqaa laga soo hadlay dalqadii saddexaadna aayadda ka dambaysaa looga hadlay khulucana meel dhexaa lagu sheegay haddii marka khulucu ou dalaaq noqdo afarayba noqonayaan dalqadihii soomaali laba xagga hore lagu xusay oo rajco ah ayaga iyo midii ay ku baa-inaysay haddii khuluciina laga tiriyo afaray isku noqonayaan aad ibnulqayim zaadulmacaadka iyo waa ku doodaa arrinkaas ayb meeshaas iyadana marka fasaquna kaasuu fiirina hamarada khilaafkan ku jirtana waxay tahay haddii la yidhaha waa fasakh wax dalqada a ma nuqsaaminayo haddii la yidhaahdo khulucu waa dalaaqna yanqusu yani dalqaad dalaqaadka saddexdaa waa nuqsaamina markaas wuxuun aad ugu soo baxaa ninaa naagtiisii hal ku furay waa soo ceshtay mid labaaduu ku furay waa ceshtay markii saddexaaduu khuluc uga tegay waa isqulceen lafdulqulci ayuu ku faaruqay naagtii haddii la yidhaha alqulcu waa talaaq waayo haddii la dhaho ninkaa waa u dhammaatay naagtaa ilaa ay nin kale soo marto ma u tegi kara haddii la yidhaha qulcu dalqad ma ahane waa fasakh haddii la dhahana fasakhu dalqad ma nuqsaamiyo hadday doonaan marka intuu dib u doono ile intuu dib u doono uga doono ciddeeda iyadana ay hadday rabto waa isguurso karaan halka halkii dalqadaana u harsan ilaa awal dalqad khulcu ma nuqsaaminaynin hamarada marka ku jirta kaas waay khuluca isaga haddii dalqad waayo la yidhaahdana ama fasak midkii la dhahaba naagtu waa ku baa-inayna oo naag iskhulucday lama soo cesho karo lama cesho karo waxaan ka wadaa ciddada intay ku jirto ninku kuma laha rajca kuma laha waayo in la yidhaaha waa isfuratay haddana xoogaa lagugu leeyahay weli xoogaa ma iskeenayaan ninku marka hadduu naagta wax ka qaato sidaas uu ku furo soo ceshad oo rajco ah ma jiro nikaax cusub waa ku guursan karaa haddaynan dalqadaha ka dhammaanin ayb nikaaxaas cusub iyadaa khiyaar leh markaas laakiin rajcadu naagta khiyaar ma leh sida caadi caadiga qowlkaas aan ra-yiga saddexaadna wuxuu yahay haddii uunan dalaaq niyeysanin idaa lam yanwi bihi alaaq haddii uunan khuluca dalaaqba ku niyeysanin laa yaqacu bihi furqatun aslan wax furqaa maba dhacaysa downanba dalaaq niyeysanin wax dhacayaba mabale furqaba ma xasilayso wanasa calayhi fi lum umka sidaasuu ku sheegay wa qawaahu subkiyu taqiyudiini subkina waa xoojiyey taasuu xoojiyey alimaamu lmarwasi kitaabkiisa ikhtilaafu lfuqahaa'na wuxuu yidhi inahu aakhiru qowlay shaaficiy shaafici qowlkiisa kan u dambeeyey kan waayo waleeyahay oo waa maxay haddaanba dalaaq la niyeysanin furqaba maba xasilaysa marka qulaca marka la sameynayo in dalaaq la niyeysan yahay adu marka meeshaasna saasaa ku jirta wabihi qaala akbarana alxuseyn bnu xurayd qaala xadaana alfadl bnu muusaa qaala xadaana alxuseyn bnu waaqidin can cumaarata bni abi xafsata aabihi naabit ayaa la yidhaha cumaarat bnu naabit wahuwa hiqat can cikrimata can ibni cabaasin qaala jaءa rajulu ila اnabiy sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yihi ina mra'atii haweenaydayda laa tamnacu ma celinayso yadda laamisin nin taabanaya gacantiisa yacni haddii nin la khalwoodo ama nin markaa uu yacni wax un ka doono naag marka iska celcelin iska celcelin karta maaha ma iska celinaysa gacan mid wax taabanaya gacantiisa maba celinaysaba ayb faqaala wuxuu yihi nabiga sal ll ly slam harribhaa fogey iska fogey in shi'ta haddaad doonto marka harribhaa in shi'tadaana waxaa laga qaadanaa haddaad doonto khuluc la sameyn maadaama dhibka iyada xaggeeda uu ka socdo oo adiga uunan kaa soconin waxaad iskaga fogeysaa khuluc baab lkhulci marka halkaanu kasoo gelaa marka garibhaa in shi'ta qaala wuxuu yidhi inii akhaafu waxaan ka cabsanaa an tatbacahaa nafsii nafteyda inay raacdo waa jecelahay qaala wuxuu yidhi istamtic bihaa iskaga raaxaysa adama marka iska hayso meeshaan marka xadiidkan waa soo marnay nikaaxan kusoo marnay yacnii labaa la ysku fiiriyey faaxisho laga cabsanaayo oo hadda laakiin aan taagnayn oo mutawaqac ahoo laga baqaayo iyo jacayl iyo ka tegid la-aan hadda taagan middaana marka loo daayey marka shayga markaas taagan iyo waxa la tawaqucayo waxa markaas taagana xoog badan iyo xoog badan hadda ninkaani naagtii waxba uga cabsanaa laakiin hadda wax laguma haayo waana looga cabsanaa isaga naftiisa inay ka hari weysana qaa'im waay wax taagan way sidaasaa marka tan loo hormariyay wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaana nadr bnu shumayl qaala xadaana xamaad bnu salamata qaala akbaranaa haaruun bnu ri'aabin can cabdillaahi bni cubayd bni cumayr wahuwa almakiyu hiqat can ibni cabaasin ana rajula qaala nin baa wuxuu yihi yaa rasuula allah ina taxti imra'atan haween ayaa marka hoosteyda ah yacni oon qabaa laa taruddu yadda laamisin ma celi mid mid taabanaya ma celinaysa gacantiisa qaala dalliqhaa fur buu yidhi dalliqhaa marka waa ka caamsan tahay addalaaqu biciwadin iyo addalaaqu bigayri ciwad maadaama ay acamu min dalika ay tahay ay labadaba wada shamlinayso ay ka caamsan tahay addalaaqu bigayri ciwadin maadaama ay ka caamsan tahay khulucii waa soo gelaa marka mar haddii dalliqhaa la yihi khuluca waa ku jiraa qaala wuxuu yihi inii aniga laa asbiru canhaa ma ka sabri karan qaala fa amsikhaa iska haysuu yidhi marka qaala abu cabdiraxmaan hada khaطأun wasawaabu mursalun xadiidka marka sawaabkiisu waa mursal mursalkii isaga hadda ma sheegin laakiin riwaayada mursalada ah ma uunan sheegin laakiin xadiidka ruwiya mursalan waa waa mursal ahaan iyo si kaleba waa loo wariyey ikhtilaafkaas marka waa jiraa waxaan xoog badan isaga hadda mursalkiibuu xoog u yaalay ayb horena meesha horeo nikaaxu zaniyati iyana ayuu kusoo sheegay hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslm cala nabiyina mxamed